أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aynu jecelnahayo meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo alaaba aad kala socotaan idaacadda islaamiga andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ay ku leedahay iyo ciwaanadeenna kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka qodobada xiisaha badan ee barnaamijka caawa aan idinkugu soo diyaarinay idinkuna aad insha allah ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid a hay-ad ka faalloota xasaradaha dunida oo warbixin cusub oo ay soo saartay ku sheegtay in dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka ay khaati ka taagan tahay kooxda riddada soomaaliya walaacna ka muujinayso awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin oo looga cabsi qabo inay la wareegaan gacan ku-haynta caasimadda waddanka maali kadib taqadum ay sameeyeen jabhaadka kaabiga ku haya magaalada bomaako barnaamijka ayaad ku dhagaysan doontaan dhallinyarada ku shaqaysta moota bajaajta oo maanta bannaanbax cabasho ah ka dhigay magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe kaas oo la xidhiira lacaga baad xaddhaaf ah oo uu dul dhigay maamulka fadhiidka ku ah magaaladaasi ee murtad cali guudlaawe ciidamada mujaahidiinta oo qarax la eegtay fariisin maleeshiyaadka murtadiyiinta ay ku leeyihiin deegaanka shalambood ee wilaayada shabeellaha hoose iyo khasaarihii dhimasho iyo midkii dhaawac ee maleeshiyaadka ka soo gaaray qaraxaasi ayaan caawa idiin haynaa qodobada kale waxaa ka mid ah xaflad ay ku qalinjebinayeen in ka badan toddobaatan arday oo ka dhacday magaalada buulafulay ee wilaayada islaamiga ah ee baay mas-uuliyiintii iyo culimmadii halkaasi kelimaadka ka jeediyey ayaad barnaamijka ku maqli doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka waa hagaag waa habeenimo axada taariikhduna ay ku beegan tahay koob iyo tobanka bisha shanaad sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri dhagaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka qodobadiisa oo faahfaahsan hay-ad ka faalloota xasaradaha dunida ayaa soo saartay warbixin ay ku sheegayso in dowladda saliibyadda ah ee maraykanka ay khaati ka taagan tahay kooxda riddada soomaaliya islamarkaana ay walaac ka muujinayso awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee sii kordhaysa warbixintaas oo aan idiin soo tarjunnay waxaa halkan inooga soo jeedinaya cismaan axmed dhuubow international crisis group oo ah hay-ad gaaleed caalami ah islamarkaana diiradda saarta xasradaha adduunka ayaa jimcihii baahaysay warbixin cusub oo ay ku lafa gurtay dib uqaabeynta siyaasadda maamulka trump ee soomaaliya kadib fashil ku yimid duulaanka saliibiga ah ee muddada badan ka socda soomaaliya caqabadaha isbarkan ee ku gadaaman kooxda riddada iyo ugu dambeyn tala soo jeedin ay u dirtay maamulkaasi saliibiga ah hay-adda i c g waxay ugu horreyn warbixinteedan ku soo bandhigtay walaaca iyo niyadjabka uu maraykanka ka qaaday fashilka ku yimid duulaanka mactabu dirirka ah ee muddada dheer ay ka wado dalka soomaaliya waxaanay tiri iyadoo arrimahaasi ka hadlaysa madaxweynaha maraykanka donald trump ma uusan muujinin xiise weyn oo uu qabo sii joogitaanka ciidamada maraykanka ee soomaaliya maadaama uu ka niyad jabay waxaana xusid mudan khudbad dheer oo soddonka bishii sebteembar ee lasoo dhaafay uu u jeediyey saraakiisha sare ee ciidamada maraykanka ayuu trump tusaale u soo qaatay sida aan mar dambe soomaaliya loogu adeegsan karin ciidamada maraykanka isfaham la-aan ku saabsan ka bixitaanka ciidamada maraykanka ee soomaaliya waxay muujin kartaa in maamulka trump ee doonaya in ciidamada laga saaro soomaaliya uu haddana og yahay in bixitaan deg deg ah uu keeni karo cawaaqib xumo sida in dalalka kale ee taageera dowladda riddada oo iyaguna isaga huleela soomaaliya iyo awoodda al-shabaab oo si laba kaclaysa warbixintu waxay xustay in maamulka trump uusan ahayn kii ugu horreeyey ee dhibanaha u ah siyaasadda soomaaliya sannadihii lasoo dhaafay maraykanku wuxuu garab taagnaa maamulka taagta daran ee ka jira magaalada muqdisho isagoo ka caawinayay dagaalka ka dhanka ah mujaahidiinta hay-ad gaaleedka international crisis group waxay warbixintan ku soo gudbisay saddex fikradood oo kala duwan oo ay ku tilmaantay inay yihiin guuxa ka dhex jira gudaha washington kuwaas oo salka ku haya joogitaanka maraykanka ee soomaaliya arrinka koowaad ayay ku sheegtay dadka qaar waxay dhaleecaynayaan una arkaan in joogitaanka maraykanka ee soomaaliya uu qayb ka yahay dagaalka aan dhammaadka lahayn sidaasi darteed kooxdaani waxay rabaan in si deg deg ah loo dhimo joogitaanka maraykanka ee soomaaliya kuwa kale waxay qabaan in maraykanka ay dantiisa ku jirto in uu diiradda saaro somalilan oo ah maamul iskiisa u madax bannaan oo sheegtay in uu ka go'ay soomaaliya inteeda kale fikradda saddexaad ayaa soo jeedisay in taraam uu raaco dariiqa maamuladii ka horreeyey ee maraykanka kuwaas oo guud ahaan aaminsanaa in sii joogitaanka soomaaliya ay tahay xulashada ugu dhibaatada yar sida uu sheegay maamulkii hore ee joe baiden inkastoo uu qiray in tallaabadaani aysan wax badan ka beddeli doonin dagaalka lagula jiro dagaalyahanada al-shabaab iyadoo hay-adda i c g ay ka deyrinayso fikradaha ay soo jeediyeen dadka ameerikaanka ah xulashadoodana ku tilmaantay kuwa aan la mahadin doonin ayay tiri warbixintu kabixitaanka deg dega ah wuxuu albaabada u furi doonaa kobaca awoodda ee kooxda al-shabaab taageeridda madaxa bannaan ee maamulka somalilan ma xallin doonto dhibaatooyinka soomaaliya waxayna keeni kartaa iska horimaadka imaan kara awoodaha gobolka kuwaas oo ka cabsanaya in kala dhantaalidda soomaaliya uu dalalka kale u keeni karo kala qaybsanaan cusub kooxdaani crisis group waxay warbixintani ku xustay in maamulka trump uu ku howlan yahay qorshe cusub oo uu doonayo in uu dib u eegis ku sameeyo siyaasadda maraykanka ee soomaaliya isagoo raba inuu isaga baxo dalka soomaaliya warbixinta ay daabacday i c g iyada oo dhanka kale tooshka ku ifisay kalsooni darrada ku habsatay maraykanka iyo guuldarradiisa dagaalka uu kaga jiro furimaha dagaalka ee soomaaliya ayay tiri tan iyo xilligii madaxweynihii george w bush sannaddii labada kun iyo kowdii ilaa laba kun iyo sagaalkii maraykanka waxa uu si qoto dheer ugu lug lahaa arrimaha soomaaliya iyadoo maamulada isbeddele ee maraykanka uu raacayo yoolal isku mid ah ujeeddada maraykankana waxay ahayd in la wiiqo awoodda mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana dowlad taabacsan qawaaniinta gaalada laga dhiso soomaaliya taas oo la rabay in ay awood u yeelato iska caabinta mujaahidiinta al-shabaab si arrimahaasi loo fuliyo maraykanka waxa uu maalgeliyey islamarkaana uu tababaray cutubka gaarka ah ee maleeshiyaadka danab wuxuuna siiyey taageero cirka ah maraykanka wuxuu balaayiin doolar ku shubay madaxda soomaalida si uu u xoojiyo dowladda riddada taas oo qabyo ah tan iyo markii ay burburtay xukuumaddii maxamed siyaad barre ee kun sagaal boqol koob iyo sagaashankii sannado ka hor inta uusan bilaabanin mudaxileedkan dambe ee donald trump maraykanku wuxuu ahaa maalgeliyaha ugu weyn ee dimuqraadiyadda soomaaliya natiijada maalgelintaani waxay noqotay mid lagu hungoobay maadaama dhismaha dimuqraadiyadda soomaaliya uu noqday mid xagaasay amaba gabaabsi ah taasi beddelkeeda al-shabaab oo dadaal walba oo la geliyey la dagaalankeeda haddana weli waxay tahay khatar weyn oo ka dhan ah maamulada ka jira dalka soomaaliya sidoo kale ma jiraan calaamado muujinaya in dowladda riddada ay horumar ku socoto waxaana cad inay ku guuldarraysatay dagaalka al-shabaab xilli maraykanka iyo dowladaha kale ee xulufada laha ay dareemayaan xaalad gacmadaalis ah islamarkaana ay si weyn u danaynayaan inay soo afjaraan dhiigbaxa militari iyo midka dhaqaale ee kaga socda soomaaliya marka laga soo tago dhabarjabka iyo dhiigbaxa guud ee lasoo darsay cadowga soomaaliya waxay international garasis group ay sidoo kale gaar u xustay caqabadaha kale ay la tiicayso kooxda riddada ee soomaaliya maamulka ka jira magaalada muqdisho waxa uu dhinaca kale gorodda kula jira khilaafyo culus oo xallintoodu ay adag tahay kuwaas oo kala dhexeeya maamul goboleedyada sida maamulka puntland oo sannaddii laba kun saddex iyo labaatankii joojisay wadashaqayntii ay la lahayd muqdisho waxaa sidoo kale jira khilaaf weyn oo ka dhex celoosan siyaasiyiinta mucaaradka iyo maamulka muqdisho oo ku saabsan qaabka loo qaban doono doorashooyinka labada kun lix iyo labaatanka waxaana jirta cabsi sii kordhaysa oo ah in uu soo bixi doono muran cusub oo la mid ah midkii dhacay sannaddii laba kun kow iyo labaatan markaas oo madaxweynihii hore ee farmaajo uu isku dayey in uu kordhisto muduxileedkiisa taas oo keentay rabshado ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya dhibaatada kale ee jirta ayaa lagu tilmaamay xiisadda u dhexaysa dowladda riddada iyo midda maamulka somalilan oo ah gobol ku yaalla waqooyiga soomaaliya warbixinta i c g iyada oo tilmaamaysa sida ay kooxda riddada u lumisay xiriirkii ay la lahayd kufaarta caalamka tooshkana ku ifinaysa itaaldarrida ciidamada huwanta iyo guud ahaanba maamulka gurguurte sheegashadooduna tahay afka baarkiisa sidoo kalena muujisay in kooxda riddadu aysan jirin wax dan ah oo ay ka leedahay shacabka soomaaliyeed ayay tiri warbixintu marka la eego xaaladaha ka jira soomaaliya xiriirka caalamiga ah ee dowladda soomaaliya wuxuu ku jiraa xaalad hakad ah xoogaga al-shabaab ayaa iyagana ah khatar weyn oo ku wajahan dowladda federaalka maraykanka iyo la howlgalayaasha kalena waxay ka fiirsan doonaan yareynta taageerada militari ee ay goor walba la barbartaagan yihiin ciidamada soomaalida iyo kuwa gaalada ee eusom i c g waxaa kale oo ay qoraalkeedan ku soo gudbisay dhibaatada ay dhexdabaalanayso washington kadib fashilka ay kala kulantay mujaahidiinta al-shabaab iyo walwal ka hareeyey ka bixitaankeeda soomaaliya iyadoo hay-addu ay si cad u sheegtay in maraykanka aanu awood militari kaga adkaan karin mujaahidiinta al-shabaab waxayna warbixinta iyadoo arrimahaasi ka hadlaysa tiri madaxweyne kasta oo maraykan ah tan iyo george w bush wuxuu wajahaa dhibaatadan isku midka ah ee ah in laga adkaado dagaalyahanada al-shabaab wuxuuna ka tagaa xafiiska isagoo aan xal u helin awoodda sii kubcisa ee jihaadiyiinta bixitaanka maraykanka ee soomaaliya waxay weeqi doontaa awoodda ciidamada soomaaliya waxayna keeni kartaa in dowladaha kalena ay ka fiirsadaan in ay joojiyaan taageeradooda militari iyo midda dhaqaale taasoo sii xumeyn karta baahida dhaqaale ee haysata howlgalka midooda afrika iyadoo kooxda xasradaha adduunka ee i c g ku guda jirta gunaanadka warbixinteeda ayay soo hadal qaaday walaaca iyo rajabeel ka hareeyey kooxda riddada soomaaliya hogaamiyaasha muqdisho waxay si fiican u xusuustaan go'aankii lama filaanka ahaa ee donald trump ee labada kun iyo labaatankii waxayna ka warqabaan niyadjabka labada xisbi ee washington ee ku saabsan joogitaanka maraykanka ee soomaaliya sidoo kale waxay ka walwalsan yihiin suurtagalnimada in taageeradii muddada dheer socotay ee joogitaanka maraykanka ay soo afjaranto hogaamiyaasha soomaalida waxay xasuusan yihiin in taraam uu go'aan noocaasi qaadan karo mar kasta uu gebi ahaanba soomaaliya gacmaha ka laaban doono waxaa kale oo ay la socdaan taageerada sii kordhaysa ee ku saabsan ka qaybgalka maraykanka ee arrimaha aqoonsiga maamulka somalilan ugu dambeyntii hay-ad gaaleedkan international garasis group waxay quus ka muujisay duulaanka saliibiga ah ee lagu soo qaaday soomaaliya waxayna si cad u sheegtay in maraykanka aanu awood militari ku muquunin karin mujaahidiinta al-shabaab sidaasi darteed waxay u soo jeedisay maamulka washington in wadahadal lala furo al-shabaab ka hor inta aysan ciidamada maraykanka ka bixin soomaaliya taas oo u sahli karta ayay tiri in si aan habqan ahayn oo tartiib ah ay ciidamada maraykanka ugu baxaan
قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa si weyn looga cabsi qabaa inay la wareegaan gacan ku-haynta caasimada wadanka maali ee bomaako kadib markii taqadum ay sameeyeen jabhaadka kaabiga ku haya magaaladaasi qodobkaas iyo qodobo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guud ahaan mareegaha islaamiga ah inoogu soo koobaya maahir maxamed waad mahadsan tahay walaalka bukhaari xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka guudmaraynaa howlgal qarax ah oo maanta ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen deegaanka shalambood kaasi oo lala eegtay fariisiin maleeshaadka riddadu ay halkaasi ku leeyihiin waxaana ku dhintay laba askari oo murtadiin ah halka lix kalena ay ku dhaawacmeen waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa jamaacada nusratul islaam walmuslimiin oo qarka u saaran in ay la wareegto caasimadda maali tan iyo dhammaadkii oktoobar labada kun shan iyo labaatan maali waxay wajahaysaa mid ka mid ah jabaadaha amni ee ugu weyn taariikhdeeda casriga ah jahaadiyiinta nusratul islaam walmuslimiin ayaa xoojiyey howlgallada ay ka wadaan waddanka maali kuwaasoo qarka u saaran in ay la wareegaan caasimadda bomako warbixin uu daabacay wargeyska wall street journal ayaa lagu sheegay in alqaacida ay ku dhowdahay in ay la wareegto dal dhan haddii bomako ay dhacdo jamaacadu waxay xayiraad saareen soo dejinta shidaalka dalka taasi oo keentay in caasimadda bomako ay gasho xaalad hakad ah oo dhinaca saadka iyo dhaqaalaha ah maali waxay ku tiirsan tahay shidaalka laga keeno dalalka deriska ah sida senegal iyo everycost sidaas darteed xayiraadan waxay saameyn lixaad leh oo taban ku yeelanaysaa dhaqaalaha dalka sida warbixintu sheegtay nusratul islaam walmuslimiin ma doorbidayso weerar toos ah oo lama filaan ah balse si tartiib tartiib ah ayay wax u wadaa taatikada ay jamaacadu isticmaalayso ayaa warbixintu ku tilmaantay in ay la mid tahay qaabkii taalibaan ay kula wareegtay afghanistan oo kale wall street journal wuxuu cusay in nusratul islaam walmuslimiin ay marka hore la wareegayaan magaalooyinka yaryar iyo miyiga kadibna ay u dhaqaaqayaan dhinaca caasimadda warbixintu waxay carabowday in dowladda dabadhilifka ah ee maali ee uu hogaamiyo golaha milatariga ay u muuqato mid talax gabtay kadib bixitaankii ciidamada faransiiska iyo xiriirka cakiran ee ay la leedahay saaxiibo kale sida ruushka iyo afrika maali waxay la daalaadhacaysay daciifnimada dowladnimo muddo sannada ah oo ay colaado ka jireen waqooyiga iyo bartamaha dalka taasoo gacan ka geysatay weeqidda awoodda dowladda wargeysku waxaa kale oo uu xusay in xayiraadda dhaqaale oo ay ku jirto tan shidaalka ay tahay hub aan caadi ahayn oo loo adeegsado xidido siibidda dowladnimada iyadoo aan lagu weerarin hubka noocyadiisa kala duwan intaa waxaa dheer isbedelada xulafada caalamiga ah ee ay ka mid tahay bixitaanka faransiiska iyo ku tiirsanaanta maali ee askarta murtasaqada ruushka waxay jaanis siisay jihaadiyiinta oo awoodoodii ay kusii bulaashay maxaa laga filan karaa sida uu sheegay warbixinta wall street journal dhicitaanka lama filayo in uu noqdo mid deg deg ah balse waxaa jirta suurtagalnimo weyn oo ah in la isku dayo wadaxaajood xitaa haddii kooxda aysan si buuxda ula wareegin bamako la wareegidda deegaano ballaaran oo dalka ka mid ah waxay ka dhigan tahay in si dhab ah dowladdu u hagaastay islamarkaana dhidibada loo taagay dowlad islaami ah oo ay jihaadiyiintu maamulayaan saameyntu kuma ekaan doonto maali oo keliya ay odorostay warbixintu balse waxay gaari kartaa dalalka kale ee galbeedka afrika xitaa kuwa kasii fog iyadoo loo marayo shabakadaha islaamiyiinta iyo maalgelinta jihaadka warbixinta uu daabacay wargeyska wall street journal waxay tilmaamaysaa in muhiimaddu aysan ahayn waxaa dhici kara mustaqbalka balse ay tahay waxaa hadda socda iyo sida deg dega ah ee uu nidaamka maali usii liicayo wargeysku waxa uu xusay in kooxda nusratul islaam walmuslimiin ay maamusho dhul ballaaran oo ku yaal gobolka saaxil islamarkaana ay ku dhaqanto shareecada islaamka iyadoo ujeeddadeedu tahay ayuu yidhi in ay gaarto madax bannaani buuxda oo islaami ah kana madax bannaan dhammaan xiriirka reer galbeedka iyo nidaamka caalamiga ah waana hirgelinta qorshaha alqaacida ee ku salaysan xoreynta dunida islaamka waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa bajaajleyda jowhar oo maanta isku soo baxyo cabasho ah dhigay wadayaasha mootabajaajta ee ka howlgala magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe ayaa maanta sameeyey isku soo bax ka dhan ah maamul goboleedka shaadala dirarka ah ee hirshabeelle kaasi oo lacago baada ku soo rogay isku soo baxa ayaa ka dhacay bartamaha magaalada waxayna bajaajleydu halkaasi kaga dhawaaqeen shaqo joojin gelinkii hore ee maanta ilaa gelinkii dambe ayaana si weyn guud ahaan magaalada looga dareemayey shaqo joojinta ay sameeyeen odayaasha mootabajaajta halkudhigyo ka dhan ah maamulka riddada ah ee uu hogaamiyo murtad cali guudlaawe ayay ku dhawaaqayeen wadayaasha sawiro iyo muuqaalo lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayay mudaaharaadkii maanta dhacay cabashadooda ayay ku sheegeen in ay la xiriirto lacago baad xaddhaaf ah oo uu duldhigay maamulka riddada ah ee ka jira magaaladaasi waxay tilmaameen inay horay u bixin jireen lacago baada haddana loogu daray lacago kale oo aysan bixin karin waxay tani qayb ka tahay dhibaatada ay maamulada riddada ah ee ay saliibiyiintu dalka ka dhisteen ay ku hayaan gaadiidleyda iyo ganacsatada ku nool magaalooyinka ay haystaan waxaan markan soo qabanayaa mareegta redio alfurqaan warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa ciidamada xukuumadda muqdisho oo dad shacaba dil iyo dhaawac ugu geystay beledweyne saacadihii lasoo dhaafay waxaa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ka dhacay dil iyo dhaawaca loo geystay dad rayida kuwaas oo ku sugnaa mid ka mid ah xaafadaha magaaladaasi dilka iyo dhaawaca soo gaaray dadkan ayaa ka dhashay israsaaseen dhex martay laba askari oo ka tirsan ciidanka xukuumadda muqdisho waxayna xabadihii ay isdhaafsanayeen ku dileen sharma arke cabdiraxmaan cabdulle oo ka mid ahaa dhallinyarada beledweyne halka ay ku dhaawacmeen dad kale shacabka beledweyne ayaa dareemaya amni darro baasan iyo qalqal joogto ah maadaama rasaasta dushooda ka dhacaysa ay noqotay mid xaddhaafa waa gartay aad baad u mahadsan tahay maahirow maxay ahaayeen hadalhayntii ugu weyneyd ee maanta baraha bulshada ka taagneyd waad mahadsan tahay walaalka bukhaari een hadalayntii ugu weyn ee maanta iyo saacadihii lasoo dhaafay baa baraha bulshada ka taagan waxay ahayd doorka uu maamulka ashahadala dirarka ah ee puntland uu ku leeyahay xasuuqa maleeshiyada gurmadka deg deg ah ee imaaraadku taageero ka wadaan magaalada alfaashir ee xarunta gobolka daarfuur dadka soomaaliyeed ayaa si weyn uga carooday kaalmada uu maamulkan ashahadala dirarka ku siinayo dowladda riddada ah ee imaaraadka carabta xasuuqa ay wakiiladeedu ka wadaan magaalada alfaashir oo ay ku gumaadayaan dad muslimiin ah oo si nabad ah guryahooda u joogay oo ay duulaan kusoo qaadeen kadibna ay halkaasi si tarabtaraba ugu laynayaan waxaa saacadihii lasoo dhaafay baraha bulshada wareegayey muuqaalo qarsoodi ah oo warbaahinada caalamiga ah ay baahiyeen kuwaasi oo laga helay garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso halkaas oo agabyo iyo hub ay ku kala wareejinaysay dowladda riddada ah ee imaaraadka carabta una wareejinaysay dhanka suudaan si ay ugu qalabeyso maleeshiyada r s f ee gumaadka ku haya muslimiinta reer suudaan dadka soomaaliyeed ayaa tallaabadan si weyn uga damqaday waxayna maamulkan ashaadala dirarka ku tilmaameen mid meel uga dhacay dadka soomaaliyeed ee dulmadiidka ah maadaama uu noqday tubta loo maro gumaadka muslimiinta reer suudaan ayna adeegsato dowladda riddada ah ee imaaraadka carabta oo caan ku ah in ay la dagaalanto islaamka iyo ehelkiisa xubintiina caawa waa inaga intaa cabdulwahaab
قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka markan iyo wilaayadii islaamiga ah ee baay toddobaatan iyo shan arday oo bartay qoraalka iyo akhriska ayaa loo dhigay xaflad si heer sare ah loo soo agaasimay taasoo ka dhacday degmada buulo fulaay ee wilaayadda islaamiga ah ee baay waxaana xafladan goobjoog ka ahaa mas-uuliyiinta wilaayadda islaamiga ah ee baay culimo waalidiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ugu horeyn ardayda rawdada alfurqaan ee qalinjibinayay ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed si weyn ay ugu qanceen kasoo qaybgalayaashii munaasabadan
طفل ويضعان بهذا الكون إيماني كتاب الله بصدري ونور حق عنواني وسنة خير خلق الله منها المن الثاني طفل ويضعاني بهذا الكون إيماني أعامل كل من ألقى بجلال وإحسان فكل الناس أحبابي ومن في الخير أعواني تربي روضة الأطفال في مدرسة الفرقان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويحد قرطاء فلم تقتلوهم فلم تقتلوهم فلم تقتلوهم waayahay fariista alfis macallimiinta ardayda hayla fariisiyaan
farta waaweyn kadhig wabeyne falam taqtuluuhum tu'luuhum falam taqtuluuhum ka dhamaad waayahay waayahay waxaa loo yeedhiyey falam hee taqtuluuhum soo ma haye saxmiya mase waa khalad maasha allah maxaa la arkayaa falam taqtuluuhum haye ma saxay mase waa khalad yaa fayaa man qad gadow fayaa man qad gadow waayahay een macal akhri waxa u yidhi فيا من قد غدوا للكفر حربا فيا من قد غدوا للكفر حربا
farta waa yaryaraatay laakiin waxaan filayaa in la arkayo haye waaya maasha allah een falnaqul maasha allah een ilmuhu aad u yihiin laakiinse maasha allah halno waayahay waxaan rabnaa qur-aankiina ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما قوما ظالمين intaasi kadib waxaa madasha xafladda ka hadlay maamulaha madarasada alfurqaan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد بعد حمد الله سبحانه وتعالى إن شاء الله تعالى وحن هل كان مهد وجدنا دمان أنت كسوق قبل شيء حفلة قيمة يوغايها بدن ay ugu horeeyeen dhammaan bahda waxbarashada oo macallimiinta ugu horeyso macallimiinta wax ka dhiga madaarista nidaamiga ah oo ku taala degmada buulufulay haddii ahaa laheyd madrasada hadda aan joogno alfurqaan oo qaybaheeda kale ah qaybta nidaamiga iyo qaybta rawdatul atfaal iyo qaybta tacliimulkibaar sidoo kale waxaan hadda halkan ugu jeedinaynaa macallimiinta wax ka bara dugsiga sare oo qaybihiisa kale ah iyo macadka qurdwa iyo mu'asasada alxigma intaa kadib waxaan hadda halkan ugu jeedinaynaa xaragta shabaabulmujaahidiin gaar ahaan maktabka tarbiyada tacliinta lixaragta shabaabulmujaahidiin sidoo kale waxaan mahad u jeedinaynaa waaliga walaayadda islaamiga baay asheekh xamza abul jacfar sidoo kale waxaan mahad u jeedinaynaa maktabka tarbiyada tacliinta walaayadda islaamiga ee baay iyo inta ka soo qayb gashay xafladani ay ugu horeeyeen culimmadii iyo nuqabadii iyo bahda waxbarashada qaybaheeda kala duwan iyo bahda iclaamka haddii ahaa lahayd alkataa'ib iyo idaacadda andulus sida sanadka hore aan u sheegnay madarasada waxaa la aas-aasay taariikhda markay ahayd shan iyo tobanka muxaram kun afar boqol afartan iyo labadii hijiriga waxaa ka soo wareegatay muddo mar dhowr sano ah intaas marka waxaa soo socotay maraaxiil kala duwan arday badan ayaa ka qalanjibisay madarasada qaybteeda rawdatul atfaal ilaa waxaa qalanjibiyey afar dafcadood oo hadda marka dafcadii afaraad aan u fidhina qalanjibinteeda ardayda maadooyinka ay qaataan waxaa ka mid ah waa maadada alqiraa'at walkitaaba waxay kulansanaysaa maadada alqiraa'at walkitaaba dhammaan xuruufta carabiga gaar ahaan xuruufta loo yaqaano alhijaa'iya sidoo kale waxay kulansataa alqiraa'a walkitaaba xarakaadka oo qaybaheeda kale ah alxarakaat alqasiira iyo alxarakaat altawiila alxarakaat alqasiira markaan leenahay waa xarakaadka loo yaqaano koordhiga iyo hoosdhiga iyo godka xarakaadka tawiila ayadan waxaa ka mid ah laba koordhig iyo laba hoosdhig iyo laba godaal oo loo yaqaano tanwiin tanwiinta saddexdeeda qaybood waxaa kale ka mid ah farbarka in ardayga la baro muduuda qaybaheeda kale ah waa almadu bilalif iyo almadu bilyaa iyo almadu bilwaaw sidoo kale waxaa ka mid ah farbarka in ardayga la baro qaabka xarafka loo shido ashadda sidoo kale waxaa ka mid ah allaamu alqamariya iyo allaamu shamsiya sidoo kale waxaa ka mid ah ardayda farbarka ay qaataan hamsooyinka loo yaqaano hamsatul wasliga iyo hamsatul qadciga waxay kala ka qaataan marka farbarka rasmul musxaf waa qaabka loo qori lahaa kitaab qur-aanka sidoo kale ardaydii waxay qaataan khadka carabiga gaar ahaan nuskhada khuduud ayay badan waa qaybta nuskhada ay marka ardayda ka qaataan sidoo kale waxay ka qaataan farbarka axkaamu tajwiidka qayb ka mid ah sidoo kale waxay ka qaataan qawaacidda oo imlaa'iga ah intaas iyo in ka badan ay ardayda farbarka ku qaataan ilaahay qur-aanku ku sheegay iqra' bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaana min calaq iqra' warabbuka alakram aladi callama bilqalam callama alinsaana maa lam yaclam sidoo kale ilaahay qur-aanka wuxuu ku sheegay nuun waalqalami wamaa yasturuun marka qof kasta waxaa looga baahan yahay in aas-aaskii isku soo dhiso si marka waxbarashadii ugu hagaagto qof kasta marka inaad intaas ay ugu dardaarnaynaa intaas marka ay kusoo gaabsanayna asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu dadkii munaasabadaasi ka hadalkeeda lagu soo maamuusay waxaa ka mid ahaa sheekh fu'aad maxamed khalaf بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد فيقول الله تعالى في كتابه العزيز وهو يمدح هذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله الله سبحانه وتعالى أمة محمد alla waa sharfay waana karaameeyey ummadaha uu soo saarayna midda ugu khayr badan buu ka dhigay waxaana allaah nugu ammaanay in aan nahay ummad saddex tilmaamood leh inaan macruufka farayno munkarkana reebayno allaah keligiina aan caabudaynoon rumaynayno kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilmacruufi watanhawna cani ilmunkar wa tu'minuuna billaah allah waxaan uga xamdinaynaa tarbiyadan wanaagsan ee maktabu tarbiya watacliim uu isu taagay baabbi'inta uu baabi'iyey manaahijtii baatilka ahaa ee ilmaheenna iyo gabdhahayaga iyo carruurtayada lagu baabi'inayey ee yunesko ee kufri ahayd inay beddeleen oo ay ku beddeleen manhaj saxiixa oo allaah subxaanah wa tacaala manhajkuu nooga raalli ahaa oo qur'aanka iyo sunnada waafaqsan maanta waxaan ka qaybgelaynaa xaflad oo dafcadii labaad ah oo toddobaatan ay ka takriijayso madrasada alfurqaan waxaa weeyaan allah subxaanah wa tacaala ayaa mahaddaa iska leh waxaan ummadda guud ahaan u dardaarmaynaa in cinaayo la siiyo alcilmu waaljihaad ummaddu inay cilmigana barato owlaadda la baro gabdhaha la baro diinka allah subxaanah wa tacaala in loo jihaadoo la difaaco waxaa alla nugu sharfay zamankan hadda aan joogno annagoo ku nool sharqil ifriiqiya waxaa alla nugu sharfay raayat tawxiid inaan qaadno oo ummadaha allah subxaanah wa tacaala la dagaalamaya kufriga ah aan kaga hor nimaanno waxaan allah uga shukrinaynaa cilmiga uu noo furay iyo jihaadka uu noo furay waxaan ku gebagabaynayaa haddaan rabno inaan ummad kaamila aan noqonno saddex shay waa inaan kulminnaa wahiya midda koowaad adtawxiidu wey ummaddu waa umma alle keligii caabudaysa ay noqoto waa muxaarabatu shirki tawxiidka in la taago oo shirkiga lala dagaalamo waa taa waa midda allah nugu sharfay wey midda labaad nashrulcilmi cilmiga inaan nashrinno ilmaha wax la baro gabdhaha wax la baro dadka waaweyn wax la baro midda saddexaadna aljihaadu fii sabiiliillaah ummaddu waa inay noqotaa ummatun tuqaatilu fii sabiiliillaah alle wuxuu u sharfay ummad kastoo jihaada cizo iyo sharaf buu u ballanqaaday alle wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala وهو أصدق القائلين هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وإن مارتي أمد جهادي سنقنو علمي فافنو اللهنا سبحانه وتعالى وحن ويدي سنينا جيل كان صوب حيه ee isu taagay ee hadda tarbiyada lagu hayo jiil ummadda anfaca oo diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala uu sababkooda alla ku koryeelay inuu alla ka dhigo haadaa wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam wajazaakum allahu khayra ugu dambeyn waxaa xafladda soo xiray sheekh xamse abujacfar waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله وصحابته الكرام التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد مركو وهو الرئيس وحانو محد إن الله سبحانه وتعالى inaga dhigay dad muslimiin ah ahlulcaqiide ah ahluljihaad ah aynaga dhigay ummatulqalam ummatulqiraa'ah ummatulkitaaba ummatlamri bilmacruuf wanahyi can ilmunkar ayaan u xamdiyeynaa intaa kadib dadka ka soo qayb galay iyo martasharafka xafladda joogta dhammaantoodii waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran si gaar ah waxaan bogaadinayaa una mahadcelinayaa maamulka madrasada alfurqaan iyo mucalimiintii ilmahan yaryarka ah juhdiga iyo dadaalka ku soo bixisay waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran ilaahi subxaanahu wa tacaala miisaanka xasanaadka ha idinku kabo juhdiga iyo dadaalka aad geliseen ciyaalka een, in ay bartaan waxyaabaha ugu muhiimsan oo ilmo lagu tababaro ama la- la baro oo ah alqiraa'atu walkitaaba inay wax qoraan waxna akhriyaan si ay ula dagaalamaan jahliga jiro ay qayb ugu noqdaan nuurka iyo iftiinka waxaan leeyahay macallimiinta iyo maamulka si guud ahaaneedba jazaakum allahu khayran een, si gaar ah walaalaha maktabka maktabu tarbiya watacliim fi wilaayati baya alislaamiya waxaan leeyahay juhdigin ilaahay ummadda ha u barakeeyo idinkana miisaadka xasanaadka allah idin saaro wax ku dara insha allahu tacaala ardadana waxaan leeyahay juhdiga idin galay iyo dadaalka la idinku soo bixiyay waad aragtaan mustawaha soo gaarteena waad aragtaan ee ka faa'iidaysta carruur aad u da'yar waaye carruurta meesha fadhido marka insha allahu meesha hadda ay joogaan waa meel lagu farxo da'doodii iyo iyo muuqaalkoodii iyo mustawaha ay joogaan aad buu u kala sarreeya waa nicmo weyn oo runtii meelo badan aan lagu haysanin oo mudan ilaahay in looga xamdiyo subxaanahu watacaala waxaan leeyahay marka dadaalkiina hadduu ballow yahay ninkii bartay inuu wax qoro waxna akhriyo isagoon qur-aanka horay u sii gelin suuratulbaqari ilaa suuratunaas ama suuratulfaatixa inta u dhexaysa een, akhrin karo waxaa weeye nicmo weyn buu haystaa waa arday curdan ah oo bilow ah oo maskaxdiisa ay fresh tahay akhriskiina la baray qoridiina la baray waxaan is leeyahay wakhti uu ka faa'iidaysta insha allahu tacaala haddii ilaahay subxaana watacaala cimriga uu usii daa'imiyo waa ay heli doonaan ardadu wakhti ay ka faa'iidaystaan waa heli doonaan ha laga faa'iidaysto xagga waalidiinta waxaan leeyahay runtii een, fursadaha hadda la haysto wakhtiga hadda aan joogno aan haysano ma ahan fursado wakhtiyo badan lasoo haystay een, wakhtigii hadda ku dhaafo wakhti kugu soo laabanayo ma ahan daqiiqadii ku dhaafta lagugu soo celin maayo ama adaa ka dhammanaya ama waxba isbedeli karo nin kasta ha ka faa'iidaysto oo ilmaha uga faa'iideeyo fursadda hadda ay haystaan Een, runtii waxbarashada waalidka cumdo ayuu ka yahay ama tiir buu ka yahay waxaa weeye ilmaha waalidka ayaa soo diyaarinaya ka shaqaynaya nadaafadiisa iyo labaskiisa iyo dharkiisa sidoo kaleeto cuntidiisa iyo raashinkiisa iyo maamuuskiisa intaba ka warqabkiisa la maraajacaynta duruusta intaba waxaa laga rabaa waalidka ayaa laga rabaa macallimiintana waajibaadkoodii waa markay yimaadaan madrasada iyo shaqadii meeshaas taallay weeyaan Een, ilmahaas markaa sidii ay tallaabadoodii usii kordhin lahaayeen oo waxbarashadoodii marka ay fursad fiican ugu heli lahaayeen ayaa la rabaa inaan ka wada shaqayno si gaar ah waalidiinta waxaan leeyahay haddii ay yihiin hablaha muslimaadka ah iyo ragga waalidiinta ah intaba waxaa weeye dowrkiina iyo kaalinkiina waxaa la rabaa inaad ka soo dhalaashaan aad ka soo muuqataan ilmaha juhdigan oo kaleeto markii la soo geliyo waxaa weeye inta badan waxyaabaha laga faa'iido ugu badan waxaa weeye in lagu sheekaystoo la yidhaahdo wallaahi madrasadaas way fiican tahay ilmo fiican bay soo saartay ciyaalka bandhigii ay sameeyeen waa ay fiicnaayeen saasay ahaayeen derbiyada iyo meelaha un la iskaga sheekaysto oo aanba laga taxadirinba ciyaalkaasi ka warqabkoodina aan la wajaan- la wanaajinin sidii ay u sii wadan lahaayeen waxbarashadoodii oo laga yaabo tayadooda in lasii lumiyo oo aan looga faa'iidaynin wakhtiga iyo maxay ahayto fursadda ay haystaan marka waalidiinta waxaan leeyahay dowrkiina iyo kaalintiina waxaa la rabaa ee inaad ka soo dhalaashaan waa kaalintii waalidnimo iyo kaalin kale mucallinimo ay idinla jirto inaad ka soo dhalaashaan cunuga waalidkiisa u dadaalo oo xagga guriga iyo hooyada iyo aabbaha iyo aan dhibaatayo culees aan kala kulmaynin waa cunuga ugu fiicnaanahaya macallimiinta iyo la tacaamulkoodii marka waalidiinta insha allahu tacaala dadaalkiina dadaal ku dara mirahan oo kaleeto waxaa lagu helaa in la isgarabsado nin kastaba kaalintiisa uu ku soo dhalaalo Een, ilmahana hadda bilow bay joogaano hadday barteen in wax la qoro waxna la akhriyo hadday barteen waxaa u dhammin barashadii qur-aanka kariimka ah waxaa u dhammin culumtii sharciga ahayd qeybaheeda kala duwan waxaa u dhammin cilmigii tajribiga ahaa qeybihiis kala duwan baa u dhammin doontii iyo bilowgeedii ayay saa- soo fuuleen oo soo koreen waxaa la rabaa marka in een, looga faa'iideeyo wakhtigaasi qiimaha badan ay haystaan looga faa'iideeyo juhdigii ugu dambeeyeyna halkaa la geliyo insha allahu tacaala Een, macallimiinta waxaan leeyahay iyo maamulka si guud ahaanba een, dadaalka halkan aad geliseen runtii maanta waa lasoo bandhigay waxaan insha allahu tacaala rajaynaynaa mustawaha hadda ilmaha ay u dhaqaaqi doonaan oo kan ka sarreeya in uu noqdo juhdiga aad gelin doontaan mid kan ka sii fiican ka sii qurux badan maalinka kale xafladoodii dadweynaha looga wacana ayaga oo maxay ahayto jaanib kastoo markaa laga- lasoo barayay een, macquulnaba ayba tahay in laga tijaabiyo ayaga oo maahiriin ku ah oo xe- xirfadlayaal ku ah oo si fiican u soo bartay insha allahu inaad noo keentaan ayaan idinka rajaynaynaa haddii ilaa yidhaahdo ha la isu kaashado waxbarashada Een, runtii haddii gacmaha la isqabsado dhinac waxbarashada loo dhaqaaqo khayr oo dhan baa gacanteena soo galaya insha allahu tacaala in wax la barto waa iftiinka een, uu ka soo dhalaalo een, halganka iyo jihaadka lagu jiro sidoo kaleeto een, in aakhiro meel fiican insha allahu tacaala aan ku helno iyo adduunka laftarkeed inaan horumar ku gaarno intaba cilmiga ayaa asaasi iyo asal u ah waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala in lagu wada baraarigi doono lagana faa'iidaysan doono insha allahu tacaala maamulkiina insha allahu tacaala waa idin garab taagan yahay si gaara walaayada garabkiina weeyaan mar kastana insha allahu tacaala wixii aad naga tawdaan oo dhinaceeni soo jira waad naga heli doontaan insha allahu tacaala jazaakum allahu khayran wabaaraka allahu fiikum kelimadayda intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa asalaamu calaykum waraxmat ullah wabarakaatu guud ahaan barnaamijka faafureebka wararka caawa waa naga intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu مفجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وفدة تجلب نصرا وفدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى